ayada oo loo dabaaldegahayo sagaashan iyo sagaalin guridii wakhtigii la aasaasay jamhuuriyadda walaalaheen turki nimankii cadowga ahaa manaxyaasha ahaa in ay eh, magaalada magaalmadaad caasimadda soomaaliya wasaaradda waxbarashada inay qarax ku qaadeen si shacabka soomaaliyeedna moraalka ugu dilaan yacni xafladda maaragtay ee aada loo sharfaayo walaalaheen leyihiin ay ay u baaqato ay isqashaan dadkan moraalka ugu dilaan inay sameeyeen marka taasna insha allahu mana ku maran xumaanayno Da- ee, ujeeddadaanada wax kama bedeli doonto waxaan leenahay dadkii ku dhintay allah u naxariisto intii dhaawacmayna allah caafiyo inaan marna arrintaas inay ku niid jabno oo dadka ka baaqdaana ma suuroobin taasna maaragtay waxay tusaale u tahay ni'id wanaagga iyo dhiirinaanta shacbiga soomaaliyeed iyo siyaasiyiintu ay ummadda ay qabtay daliil u tahay taas